والحمد لله رب العالمين الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه لقد رأى من آيات ربه الكبرى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إخوة الإسلام mawduuca sidii horay looga sheegay waa xadad weyn ee islaamka dhexdiisa ahaa ee taariikhdii kala bixiyey shirkiga iyo taariikhdii iimaanka kala saaray yaynu caawa isxusuusinaynaa waynu wada naqaanaa kulligeen laakiin waxaa taqaan ma kuu sheegaa weeyaanu sideedaba cilmi marka la aqrinaayo laba faa'iiduu leeyahay qofku hadduu jaahil yahay faa'iidaduu ka helaya waxa weeyaan dee cilmi buu ka baranayaayoo tacliim buu ka helayaa hadduuse qofku horay caalim u ahaa waxa la sheegaya uu horay u yiqiinna tadkiir bay noqonaysaayoo wuu xusuusanayaa marka kollayba marka cilmi la sheegayo ama xigmad la isu tilmaamayo faa'iido la'aan ma leh mawduucaanna mawduuc maanta la gaari karo ama hamayno ama hamayno badan laga sheekayn kara ma aha laakiin adraaf yaryar inaynu ka sheegno weeyaan micraajka waynu wada aqrisannaa dad islaamaynu nahay dadka yidhaahda waxba ku fali mayno hamaynkaa nebiga la dheelmiyey ee cajaa'ibta la soo tusay ee malakuudkao dhan uu soo arkay oo ilaahay uu soo arkay oo malaa'igtii uu soo arkay oo salaadaad arkaysaane fadligeeda weyn aad og tihiin la soo farad yeelay dadka yidhaahda munaasabo maaha ixtifaal loo samayn mayo dee kuwa warkooda kuma jirno laakiin muslimiinta intooda kale caawoo kale waa la xusuustaa waxyaalihii hameenkaas nebiga lagu sharfayna waa laysu aqriyaa sidaa darteed ayaynaan jaahil ka ahayne israha iyo micraajka tan iyo waagaynu dhalannay amaynu qaangaadhnay culimaynu la joognayoo waa laynoo sheegahay sidaa darteed inaynu hadda nidhaahno halkuu ka tego halkuu ka tego halkuu marayo caynkaas kulligeen waynu wada naqaanaa waynu wada naqaanaa kutubtii dhigaysayna laabud minaa iyaguna waa yaalleen laakiin xadad walba ama shay dhaca oo walba meelo laga xusuusto ama laga tilmaansado ama laga warramuu leeyahy sidaa darteed xoogaa baynu dhowr qodob oo micraajkii ka mid ah ama isrihii ayaynu xoogow meelo yar ka taabanaynaa nuqdaad yar yara dee inay xoogaa nala sii dheeraatana ilaa cishahana waa suuroobi kartaa kolka qofku markuu masaajid ku jiro oo meeshii uu ku tukaday uu fadhiyo malaa'igtu dembidhaaf bay u weydiinaysaa inta uu meeshuu ku tukaday fadhiyo malaa'igtu dembidhaaf bay u weydiinaysaa waxay leedahay allaahuma akfir lahu allaahuma arxamhu malaa'igtu saasay leedahay malaa'igtana ducadooda ilaahay sooma radinayo marka intaynu halkaa fadhina malaa'igtu ducadeedii baa inoo socota waana maqbuula midda kaleeto masjid markaad ku jirtid masjidka ictikaaf baa la niyoodaa qofku hadduu ictikaaf niyoodo sawaab baa u socda intuu gurigaas ilaahay ku jiro ictikaafkaas sawaab baa u socda hadduusan waxba aqrin xataa sawaab buu helaya midda saddexaad halkaan oo kale dadka isugu yimaada ilaahay bishaarooyin badan buu u sheeg oo qur-aan kala dhegaysta oo axaadiista rasuulka kala dhegaysta bishaaro badan buu u sheeg oo wuxuu yidhi rasuulkeennu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wama jtamaca qawmun fii beytin min buyuuti illaah yatluuna kitaab allah wayatadaarasuunahu baynahum ilaa nazalat calayhim asakiina wagashiyadhum alraxma وxفdhm المaلaaئكة وذakrhm الlah في man عindah qoom kuma kulmaan gurigaan oo kaleo ilaahay leeyahay gurigaan baytulaahi baa la yidhaah maxaa yeele wax laguma gato xaasas iyo caruur maaragtay laguma laguma laguma laguma dhaqaalaysto qof ilaahay caabudaayo un baa soo gala ilaahay cibaadadiisaa loo soo galaa marka baytullaahi baa la yidhaah rasuulkeennaa yidhi calayhi salaatu wassalaam xadiid macnihiisu yahay ardada ilaahay waxa ugu khayroon buu yidhi masaajidda ardada ilaahayna waxa ugu xumaan badan suuqyada meesha suuqa ah shaydaanku meeshaasu iska joogaa oo macaasida iyo dembiga dhan halkaasay ku badan yihiin wuxuu inoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wassalaam markii masaajidka laga baxayo qofka ugu dambeeya noqo oo ka baxa masaajidka qofka ugu soo horreeyana noqo masaajidka suuqana qofka ugu horreeya ha noqonin qofka ugu dambeeya marka laga baxayana ha noqonin haka lagaaga horreeyo shaydaanka dadka badankii ha kaaga horreeyo hana kaaga dambeeye marka gurigaasaynu ku jirnaa oo ilaahay uu yidhi dadka ku kulmoo qur-aanka isu aqrinaya sakiinaa ku soo degata sakiina waxa weeyaan shay tuma'niino ah oo islaamka martabo weyn ku leh waqashiyadhum uraxma naxariista ilaahay baa daboosha dadka meeshaa ku jira waxafadhum ulmalaa'ika malaa'igtaa isku soo koobowda oo isku soo wareejisa xagga samada iyo xagga dhinacyahoo dhan malaa'igtu dadkaas way isku soo heeraaraan wadakarahum allahu fii man cindahu malaa'igta ilaahay la jirtana ilaahay wuu ku xusaa wuu ugu faanaa wuxuu yidhaha malaa'igtaydoy bal gurigaas anigu aan leeyahay ummaddaydaa mu'miniinta ahe ku jirtae qur-aanka aqrinaysae kala dhegaysanaysa oo kale daya waa loogu faanaa ilaahay baa malaa'igtiisa ugu faana subxaanahu wa tacaala marka khasaare ma aha inta masaajidka lagu jiro waa faa'iide aan la gaari karin w inta haddaan tamhiid aan ka dhigo laba rixlo weeyaan israha iyo micraajka sida aad magacoodaba ka garanaysid israa waxaa loo jeedaa waa rixla ardiya baa loo jeedaayo guriga la yidhaaha maka ayaa nebiga laga soo qaaday baytulmaqdis baa la keenay intaa dhulkuu ku socday waxaa loo geeyey ma uu lugaynayne daabad buraaq la yidhaaho yaa loo geey laba malag oo malaa'igta u fadli badan ayaa la socotay jibriil oo hoggaanka daabadda haya iyo miikaa'iil oo rakaabka meesha nebigu lugta ku hayo asna haya labadoodaasaa la socday maxaa yeelay waa wafdiyo ilaahay baa subxaana ayaa ugu yeedhay muqaabaladiisa ambiyadii in loo shiriyo oo ay qaabilaan malaa'igtii oo dhan in loo shiriyo ay qaabilaan markaa ka bacdina ilaahay khitaabkiisa in loogu yeedho oo ilaahay uu la khitaabo subxaanahu wa tacaala wixii hibe ahaa ama cato ahaa ilaahay uu ugu talagalayna la siiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam rixladaas waxaa la yidhaha rixla ardiya cajaa'ib fara badan buu ku arkay rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaa markuu soo socday ee uu dhulka ku soo socday waxyaalo fara badan fara badan buu soo arkay rixlada kalena waxaa la yidhahaa rixla samaawiya waa rixlo dhulka laga tegey oo samada iyo meel ka shishaysaba la tegey waa midda micraajka la yidhaaho wey baytulmaqdis baa laga qaaday samaawaadka toddobada ahaa la mariyey rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sidratulmuntahaa baa la wariyey yaa la mariyey almustawaa meel la yidhaahdaa la geeyey ilaa makaani alqurbi ayaa la geeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka labadaa rixlo haddii la yidhaahdo haddee meel walba ha looga sheekeeyo mid keliyana maynu dhammayn karno wakhtiguna inoo saamixi maayo laakiin waxaan ku ognahay in dee micraajka la aqrin jiray oo cajaa'ibta uu ku arkay bayna makka wa baytulmaqdis laysu aqrin jiray miduu micraajka iyo samaawaadka sidratulmuntahada iyo wixii ka sheeya uu ku arkayna laysu aqrin jiray iyadana hameenkaa waa hameenkuu ilaahay ku yidhi laqad ra'aa min aayaati rabbihi alkubraa rasuulku wuxuu arkay aayaadka ilaahay midii u weynayd buu arkay baa lii min aayaati rabbihi alkubraa aayadihii waa weyna marka mar haddii ay sidaas qisadu u tiro badan tahay kulligeenna aynu wada aqrisannay waxaan rabaa saddex qodob ama afar meelood inaan mawduucayga caawa inaan ka dhigo midda u horraysa waxa weeyaan wax walba sabab baa keenta micraajka maxaa sababay ilaahay baa la damcay rasuulkiisa karaamo laakiin kollay wax uu sababahoo keena yaa jira sababtaa xoogaa baynu ka ishaari doonnaa insha allaahu midda labaadna waxaynu ka ishaari doonnaa ambiyo uu nebigu la kulmay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo ambiyadaas rasuulku uu waraystay oy isla hadleen oy wax waloo hadalihii dhex maray ambiyadaasina markaas may noolayne mar horay dhinteen oo nebi moxamed nebi noolba sooma gaadhin ambiyadu way ka horreeyeen marka ambiyadii ka horraysa oo dhan iyo rusushii oo dhan ayuu nebigu arkay maxay tahay innagu dad hortana dhintay ma aragnee mawduucaasna meel baynu ka taaban doonnaa ambiyada uu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam midda saddexaad waxaynu taaban doonnaa haddii ilaahay idmo markuu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu la khidaabay rasuulkiisa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maxaa la siiyey oo faa'iide ah oo uu meeshaa kala soo rogmaday waxaynu ku afrayn doonnaa rasuulka halkaasaa loo qaaday baa layidhi intaasoo dhulaa la mariyey ilaahay baana la soo hadlay subxaanahu wa tacaala kolka haddee ilaahay ma halkaasuu jiraa meeshaa rasuulku aaday miyuu ilaahay jiraayo meel kaleba ma jiro miya oo intaa nebiga la soo waday la sii waday ilaahay baa loo sii wadayoo qofkii hadda ilaahay meel ka doonaya ma kobtaasuu yaynu ku ogaanaa ilaahay inuu jiro mase wax kalaa jira afartaa mawduuc haddii wakhtigu inoo saamaxo insha allaahu waynu sheegi doonnaa meeqaynu halkan ka kala dareernay oo sheeko suuqan iska qabsannay innagoo waxba faa'iidaysanayn oo ajar inoo soconin hadda haddaynu ilaa cishaa iyo wixii ka dambeeyaba xoogaa ku gaarno khasaare maaha waa faa'iido sababta u horraysa aynu ka bilowno micraajka sababtiisu maxay ahayd aan ku horrayne rasuulkeenna salawaatullaahi wasalaamu calayh horta aan idiin hormariya afdalu lkhalqi ajmaciin khalqiga ilaahay uu abuuray oo dhan kan u fadli badan weeye rasuulku salawaatu ullahi wasalam intuu ilaahay abuuray oo kale oo ambiyo leh oo rusul leh oo malaa'ig leh oo jinni leh oo bashar leh haddii la isu geeyo nebi moxamed baa ka fadli badan nebi moxamed baa yaa ka fadli badan markaad sidaas ogaatid dhalashadiisii aabbihii hooyadii keliyuu guursaday cid kale ma guursan aabbihii cabdullaahi bin cabdilmuطalib weeyaan hooyadiina aamino bintu wahb weeyaan way isguursadeen laba dhallinyaro ah bay ahaayeen oo labadaba la jecel yahay nebi moxamed bay uuraysatay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markay uuraysatay isagoo caloosha hooyadii ku jira nebigu ayaa aabbihii dhintay aabbihiisaa dhintay marka urku har weeye markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam innagu waxaynu moodnaa qofkii isagoo caloosha hooyadii ku dhinta ku jira dhinta aabbihiis dee qof la nacay inuu yahay aabbala-aan baa la dhigay baan leenahay maxaasaa loogu galay muu aabbihii arko ma ahee kii khalqiga ilaahay ugu fadli badnaabaa aabbihii dhintay isagoo caloosha hooyadii ku jira xikmad baa meeshaan ku jirtee gabadhii calooshi way weynaato oo nebi moxamed bay dhashay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nuur bay dhashay nuur hameenkay dhashay nuurkii ay aragtay hooyadiis ilaa yaman ilaa shaam oo dhan ayaa nuurkii ka soo baxay ayuu gaadhay ay indhaheeda saartay nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo afar afar sano jira ayaa hooyadina dhima hooyadina afar sanay ku dhima meeshaas marka wuxuu wuxuusan haysanin aabbana uma joogo markaas hooyana uma maxay tahay waxa weeyaan waxaa rabbeeya carruurteenna aabbihii iyo hooyadii baa rabbeeyo edabta baro hagaajiyo waxa xun ka dhiciya ilaahay wuxuu doonayaa xabiibkiisa inaan cid kaleba rabaynin asagu uu rabbeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala qof ugu abaal sheeganayoo le anaa ku rabbeeyey inuusanba jirin odagii ismayba arag habartiina asagoo afar sano jira ayay dhimatay waxaa meeshii ka soo qaaday gabarh la yidhaha barka barka oo aamina ay lahaydee mamluuko ahayd ayaa nabiga markaa qabatay calayhi salaatu wasalaam xaadiradiisii weeyaan ummu aymanna waa la odhan jiray gabadhaas markuu lix sano jirayna awowga cabdilmuطalib oo gacanta ku qabtay ayaa dhintay isaguna markaasuusan awowe lahayn oo aabbe lahayn oo hooyo lahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaasuu awowgii markuu dhimanaya wuxuu kala dardaarmay ninka la yidhaha abu aalib waa in cabdilmuطalib ah oo nabiga adeerkiisa aabbihii ay oday iyo habar bay isku yihiin buu kala dardaarmay adeero badan buu lahaa laakiin kaasuu kala dardaarmay kaasaana ugu weynaa kaasaana dee cabdulmuطalib markuu dhintay quraysh madaxtinimadeedii abu aalib baa qabtay abu aalib baa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu qoyskiisiibuu la soo barbaaray markuu soo baxayba akhlaaq iyadoo kale aan la arag buu la soo baxay runta iyo ammaanada iyo edabta iyo waxa carruuruhu ciyaaraan ma laha wax carruuruhu cuntada kala dafdafaan ma jiro waxaa loo bixiyaa asagoo yar alamiin waa ninkii aaminka ahaa baa layidhi asaduuqna waa la yidhi waa ninkii runta maahe weligiiba been aan sheegin yaa lagu magacaabay waa asagoo yar weli abiaalib buu muddo ayuu la soo joogay risaalada rasuulka marka waxaa la siiyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi isagoo afartan jiraa la siiyey risaalada la siiyey intii ka horraysay afartan cajaa'ib badan waa lagu arkay laakiin haddee risaalada iyo waxyiga fii qaari xiraa isagoo nebigu ku jiro ayaa jibriil u yimi markaasaa waxyigu ugu soo deg inta ka horraysay irhaasaad baa la yidhaahdaa mar allaale markuu meel sanam ku jiro uu soo galo sanamku waa afgembigu u dhacayo waa burburaya markuu dhagax ag maro dhagaxu waa salaamaya assalaamu calayka yaa nebiy allaah buu lahaa geed markuu maro geedka hooskiisu hadduu dhinacaa jiro dhinaca kaleu usoo mari jirayo nebiga inuu hadheeyo ayuu doonayay waxyaalahaasoo dhani way ka horreeyeen risaalada rasuulka calayhi salaatu wasalaam waatuu xadiidka ku yidhi waxaan ka aqaanaa buu yidhi meesha maka la yidhaahdo korkeeda geedo badan iyo dhagaxyo badan oo isalaami jiray markii aan maka joogay baan yaan wada aqaan buu yidhi halhal baan u aqaan geedkii isalaami jiray iyo dhagaxii isalaami jiray dhagaxiina nebiga waa salaamaya calayhi salaatu wasalaam geedkii waa salaamayaa qaraabadiisiina waa waa kuwaas abulahab oo aabbihii la dhashay waa kaasoo aan ogolayn inuu nabiga raaco calayhi salaatu wasalaam khaliijuu guursaday intii risaalada ka horraysay rasuulku calayhi salaatu wasalaam khadiijana naagaha quraysheed oo dhan bay madax u ahayd qof xoolana leh martabo iyo qiimana loo hayo bay ahayd ilaa boqol nin baa nebiga horti soo doontay way diideen mid walba qof caqli badan bay ahaydee nebigay tijaaro u dhiibatayoo shaam buu uga soo tijaaran jira xoolaheeda oo ribaxay kala baran jireenoo markaasay ogaatay meeshan in wax ka soo socdaan ayadaa dalabtay ayadaa doontoo tidhi inaad i guursataan raba wuxuu yidhi bal adeeraday haddii aan u sheega abu daalib iyo raggaasu u sheegay ayana way aqbaleen khadiija qof la nici kara maahee waa qof dadkii oo dhanba diidayba sharaf bayba u tahay reer bani haashim inay guursadaan way la jeclaysteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam khadiijuu guursaday khadiijana waxay noqotay dee qofka ka labaad adeerkii abu aalib iyo khadiijo oo zawjadiisiiya labaduba waxay noqdeen labada garab oo nebigu leeyaha calayhi salaatu wasalaam markii ay muddo uu qabay khadiijo ayaa afartankii la gaay afartankii baa risaaladii u timi rasuulka calayhi salaatu wasalaam qurayshi way karaahiyaysatay maxaa yeelay ilaah keliya aan caabudnu leeyahy ayaguna ilaahyo badan bay caabudaan saddex boqol iyo lixdan ilaah bay caabudaan maxay uga dan leeyihiin sanadku waa saddex boqol iyo lixdan maalmood baa la yidhi ilaahba maalin ha nagu qaybay yidhaahdeen hal ilaahba maalin ha nagu qaybay yahmiin wixii aan rabnana hana siiyo wixii aanu ka khoofaynana hanaga daafaco marka ilaahii shalay lahaa waa ka baxayaa meesha ilaah kalaa caawa iyo berri ayay ku qaybinahayaan wuxuu yidhi ilaah qul huwa allaahu axad waxay yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ina haadaa la shay-un cujaab war ilaahyadii tirada badnaa miyuu mid keliya ka dhigay wax lala yaabuu la yimid bay yidhaaheen ogow mar haddaad shay qariiba la timaadid oo mujtamacu kaa badan yahay waxaad la timaado o dhan waxaa laga dhigaya wax shaada nimankaani inay ilaahay u shariig yeelaan bay caado ka dhigteen inay boob iyo weerar isku laayaan bay caado ka dhigteen inay khamre cabbaan oo naago iyo wasakh iskula dhex jiraan iyo macaasi bay caado ka dhigteen qofkii yidhaahdaa waxaa iska daa dee wuxuu noqonayaa qofaan mujtamacaba ku jirin buu noqonayaa ina haadaa la shay-un cujaab bay yidhaaheen ilaah keliya aan caabudna waa wax lala yaabay yidhaahdeen wax suuragalana ma ah nabigu wuxuu gudagalay markaas ilaahyadoodii inuu caayayo uu leeyahay war waxani ilaahna maaha dhagax weeye qori weeye waxba laa yaduru walaa yanfac waxna tari mayaan waxna idin anfici mayaan waxna idin dhibi mayaan aabbayowganaan ka soo gaadhay aabbayowgin idinkuba jaahil baa tihiin odayaasha laftoodii caybaa ku dhacaysa kuwan waa la caayayaa dad baa qaar rumeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaarna waa diiday colaad baa dhex martay mu'miniintii iyo mushrikiintii maalintii dambe ayaa ay shireen waxaa la yidhi ninkan wax badan baan u sabarnay dad safaha axlaamana caqliganagii oo dhan wuu caayay wa caaba diinanaa diinkanagiina wuu ceebeeyey wa shatama aabaa'anaa aabbayowganagana wuu caayay iyagana wa farraqa jamaacatanaa jamaacadanadiina wuu kala geeyey oo mu'min iyo kaafir iyuu isaga hor keenay وصب آلهتنا إلهيالك نجينا وعاي فقد صبرنا منها لهذا أمر لأمر بأمر عظيم من كان وح أن رأت كيسان كرين أيان وضو صبرنا يرادي هذا أنت كبعدي وما صبر كرناه أيقو سيدي إلى رسولك صامر صلوات الله وسلامه عليه مركزه انتو الأحمر وكعبدي سيسكا ضواه لأن النبي وحبوه أغرين إياه markii dawaafkii u horreeyey uu marayo yay isu iljabiyeen wuxuu yidhi camar b cabdullaahi bin camar bin caas wejigiisaa nabiga ka gartuu yidhi inay caayayaan dhawfadii labaad baan haddana sidii oo kale yaan uga gartuu yidhi markii saddexaad buu yidhi atasmacuuna yaa macshara quraysh may maqlaysaan horta qumaati ma ii maqlaysaan qad ji'tukum bidabx wallaahi dil baan idinla imid buu yidhi ogow ha diideen rasuulka eh way og yihiin xaq inuu yahay waa og yihiin kulligood waa jarciyeen waa gariireen buu yidhi markuu yidhi waa dil baan idinla imi markaasaa la maslaxay irjic abalqaasim baa layidhi iska noqo waa mar dambe kuu noqon mayno mid baa intuu soo booday ayuu maradiisii ku qabtoo ku ceejiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam abubakar baa ka furfuray oo yidhi ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiya allah war ma nin baad dilaysaan ilaahaybaa rabbigaya miyaad ku dilaysaan mase wax kaluu idiin dhimay ninkaas waan u soo joogay buu yidhi anigu taasaan u soo joogay waxay kala sameeyeen maalintii dambe nebiga oo ku tukanaya cinda albeyt kacbada agteeda wa qurayshun wa abujahl juluusun cinda alkacba nebiga iyo qurayshna ay kacbada agteeda fadhiyaan nebiguna tukanaayo abujahl baa yidhi waqad nuxirat juzuurun bilamsi shalana geel baa lagu qashay meesha meesha geel lagu qasho inta fiican baa laga cunaa caloosha iyo mindhicirka iyo waxaasaa meesha looga tagaa shalay baa geel lagu qasho abujahl lacnatullaahi calayhi baa yidhi qofkeebaa geelaa sida la qashay calooshiisa meesha taala markuu sujuuda yaa labada garab ka saari yaa ka saaraya cuqba bin abi mucayd nin la yidhaahdo oo lacnatullaahi calayhi yaa yidhi anigaa la igu faatixeetaa anigaa saaray waaya markii nebigu sujuuday buu intuu calooshii iyo uuskii iyo qurunkii qaaday ayuu labada garab nebiga ka saaray salawaatullahi wasalaamu nebigu sujuuddiisiibuu ku jiraa madaxa kor u qaadi mayo haye maba qaadi karo wixii iyo waxaasaa ku jira markaasay qosol la daateen madaxay isla dhexeen qosol darti midba kani madaxu kan ku dhufanaya kani macnaa istiiza bishaaro uga weyn maalinkaas ma jirto faatimo oo gurigii jirtoo gabar yara yaa loo sheegoo la yidhi saasaa ku dhacday faatimaa soo ordayoo wixii ka rogtay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayagiina cayi iyo waxbay tiri nebigu markuu salaadiisii dhammaystay yuu istaagay labadiisa gacmoodba kor u taagay weligiina markuu nebigu ducaysanayo iyo markuu wax habaarayo iyo markuu ilaahay wax su-aalayaba saddex goor uu ku celin jiray waa sunna sidaas saddex goor baa nebigu ducada iyo wax walba ku celin jiray markaasuu yidhi allaahumma calayka biquraysh wuu maqashiinaya iyana waa maqlaya cabdullaahi ibnu mascuudna waa ninka xadiidka warinaya wuxuu yidhi dhagahaasaan u haya allaahuma calayka bicamar bin hashaam abujahl ilaahu qabow wa cutba bin rabiica wa shayba bin rabiica waalwaliid bin cutba wa cuqba bin abi macyad mid toddobaad baa ku jiro cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu yidhi kaas iloobay mid u ahaa garan maayo fawalladii bacasa muxamadan bilxaqi ilaahay nebi moxamed xaqa ku baxshay baan ku dhaartaye لقد رأيت الذين سمى صرع يوم أحد انت ونبي مقعابي ayagoo saac u sinan madaxyahoodii yaan maalintii badar arkuu yidhi mid ka noole uusan jirinoo la laayey oo lagu guray meesha dhibkaasoo dhan baa nebiga loo geysanayay salawaatullaahi wasalaamu calayh asxaabtiisii baa la dhibay bilaal baa la dhibay waxaa la dhibay yaasir waaba la dilaba kow haweentiisii sumaya waa la dilay iyada abujahal baa gacantiisa ku dilay yaasir iyo intii kaleeta dhibaato badan baa loo geystay waa la cadaabay markii dambe yay weliba intaas ku samin waayeen ha loo yeedu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yabna akhi walaalkay wiilkiiso bal nimankan dhegayso waxay leeyihiin waa daldalmeen waa abujahlo waa cutwo waa rabiico waa weliid bin mugiiro waa shaydaan oo dhan baa meesha isugu yimi hadalkooda waxay yidhaahdeen ninkani waana dhibay haddii sida uu u yeelayo xoolo jecli xoolaanu iska guraynaayo ninka noogu maal badan baan ka dhigaynaa hadduu sidan u yeelayo madaxtinimo jecli haddeeraan dooranaynaayo madax noo noqaan leen hadduu sida u yeelayo dumarka inuu leeyahay gabdhaha qurayshuu ka doorto oo dhan baanu siinaynaa hadduu jiro u yeelayo waalii ku jirtana waxaan ugu yeehaynaa dhakhtar oo jinniga saaro oo dee waanu jinni bixinaynaa bay yidhaah bal uun dhinac hanala aad wuxuu yidhi jawaabsii wuxuu yidhi adeerow hal aniga iga maqan bes hadday gacantaa midigtaa qorraxda ii geliyaan gacantaa bidixdaana dayaxa ii geliyaan inaan iska daayo arrintan aan wato darteed ma yeelaya buu ilaa ilaahay uu amarkan ka taam yeelo ama anigu aan dhinto anoo sidaas ugu shaqaynaya labadaa midkood bes wuu ka quustay marka abu abudaalibna diidi halkaasaan isku ognahay buu yidhi markaasuu yidhi bal waa yahay cayda iyo waxaa ka yaree maya wixii ilaahay ila soo faray waa marinayaa maalintii dambe way u yimaadeen waxaa yidhi abidaalib wiilkaagii waa loo maaralaaya wiilka noo dhig wiilkaas waxa uu og yahay waxa aanu ognahay buu nagu hayaa noo sallima haddii kale kulligiinaan idinla coloobaynaa reer bani haashim iyo banilmualib haddaad tihiin wuxuu yidhi idiin dhiibi maayo idiin dhiibi maayo geelu galabtii markay soo carrawduu yidhi hashu ma nirigteedii bay u oloshaa mase nirigtee aragtaba waa aaddaa maya waxaa la yidhi nirigteed oo maxamed ii dhiibsee u leedihiin buu yidhi marka ma hal baan ka caqli liitaa hashuba nirigteeda nirgaha waa ka taqaanaaye seed iila hadlaysaa markaasaa la yidhi bani haashim hadday sidaa yeeleen aanu goyno yaan wax laga gadan yaan wax laga ijaaran yaan wax laga guursanin kulli ha la go'doomiyaa la yidhi ilaa ay moxamed noo dhiibaan ha dhowto markii ciliiligu galo intaasoo muddo ah ayaa taqdiic iyo dhibaatadii lagu waday kulligood faqri iyo baahi bay u baabi'een nebi moxamed madaxdiisa madaxiisa weeyaan intaana waa dhaaranaynaa bay leeyihiin abi aalib haddee shicir buu tiriyey maalintaas wuxuu yidhi fawallaahi lan yasiluu ilayka bijamcihim xataa uusada fi turaabi dafiinan buu wallaahi lan yasiluu ilayka inayan ku soo gaarayn buu yidhi bijamcihim kulligood hadday caruuraan xataa usiida inta la ii barkiyo bilardi ardada dafiinan aso anoo xabaalan ilaa dhulka la ii barkiyo inayan dhibaato kula soo gaarayn buuri wuu dhaas anoo nool cidima ku soo gaaraysi maalintii dambey haddana uu shicir kale sii tiriy wuxuu yidhi bilbeyti waxaqi lbeyti fii badni makkata watallaahi ina allaha laysa bigaafilin kadabtum كذبتم والله لا نجزي محمدا حتى نطاعنا دونه ونناضله ونسلمه حتى أسرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل والله بان كل أرتي بين بات شيكتين كعبة عن كل أرتي إن إذن محمد فرت ساري إلى أن نلا الدره رونت نلا كدره أو عندك الوين ماشا كله إن إذن ابننا هدورنا إلى أساق سكديثا نلا دعطشو أنه ودمينا aruurtanada wiilashanada iyo naagaha innagana waxba ku fali mayno nebi maxamedoo jooga calayhi salaatu wasalaam ninkii abi aalib ahaabaa loo mari waayey marka waa la iska daayay faraha laga qaado ayadoo sidaas arrintii tahay oo ay nebiga cid walba ka necab yihiin laakiin abi aalib la mari la'yahay abi aalib baa dhintay marka abi aalib waa dhintay waxaa la yidhi toddobaatan sideean iyo iyo toddoba sanuu jiray markuu dhimanayo duq buu ahaa qurayshna madax buu ahaa abi aalib wuu ogee in nebi moxamed diintiisu ay xaq tahay laakiin laguma risqin inuu iimaan yeesho qowlkiisaa laga garanayaa wuxuu yidhi walaqad calimtu biana diina muxammadin min khayri adyaani اlbariyati diinan lowla almalaamatu ow xadaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaaka mubiinan wallaahi waan ogaaduu yidhi diinta nebi maxamed diintiisu diinaha inay ugu fiican tahay waan ogaaduu yidhi laakiin haddaanan canaan ka baqaynin quraysh igaga timaada ama cay aanan ka baqaynin ay yidhaahdaan wiilkiisii diintiisii buu tacasub u galay anoo horay kaa rumeeyaaday arki lacayd buuri laakiin ceebtaasaan reerka ka dhawrayaayo maaragtay inay xaq tahay waa ogahay laakiin geli kari maayo ma og tahay mar haddii shaqaawadu ay jirto maaran lama helaaye nabigeenna calayhi salaatu wasalaam eeg waxaa la yidhi yaa rasuulallahi abu aalib waa ku difaaci jiray waa ku jeclaa inkastuu iimaankii diiday adigu wax ma ku tartay jeclaantaadii iyo difaacaagii wax ma u tareen haahdu waa u tareen oo maxay u tareen wuxuu yidhi innahu kaana fii daxdaaxin min annaar naarta darafkeeda ayuu joogaa buuli meel daraf ah oo washaaqo yaroo naartu leedahay oo martabaha ahayn iyo meesha moolka ah ayuu joogaa buuli abu aalib intaasaa nebigu ku anfacay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay qof mushriga ilaahay cafin maayo ama nebi maxamedo jeclaado ama yuu jeclaani waaba mushrik إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن نارتي دلق لغمسي وينيده إلى ما شاء القوية لعه نار جوكته يا عجاه لوكش أبي طالب مركوح مولا قفك عذاب كل إنسان أسنى جرين بيلبت عاد وأنا قفك وقو عذاب فضب مع عذاب أير يريس إلهي إنه كان في ضحضاح من النار ساسا كو أنفعي abi aalib markuu dhintay qurayshi way su iljabiyeen waxaa la yidhi bas soo ma dhiman odagii sow nebi moxamedna sowadee dhibkaan ogaynaguma haynin waa haddiyo hadda wixii uu noo geystay hadda aan ka jeebnaan iyadoo weli abi aalibee dee arrintiisii ayan duugoobinba zawjkiisii khadiija bintu khuwayli ayaa dhimatay iyada lix carruuroo rajaana waa uga tagtay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi abu aalib markuu dhintay iyo marka khadiija dhibatay saddex maalmood unbaa u dhaxaysa garabkii adeernimo iyo difaacii dhinacan ahaa waa dhintay garabkii zawj ahaan iyo xoolaheedoy wax walba ku difaaci jirtay iyo sharafkeedii waa dhimatay quraysh marka waxay u aragtay nebigii inuu suka yahay markaan bes inuu keligii yahay waxay doonaan ay ku samayn karaan wax alla waxay cadaawad tan iyo waagaa qarinayeen bay nebiga uga soo baxeen markaas calayhi salaatu wasalaam waa la caayayaa waa la dilayaa waxbaa laga sheegayaa midii xumaydo adeerki qabay xamaalatu lxadar iyo adeerkiisii xumaayo abujaha abu abulahab ahaa gabay bay maalin walba la agmaraan waxay leedahay habartu mudamaman casaynaa wa amrahu abaynaa wa diinahu qalaynaa waxaasay ku hadlaysaa waa nabigay ag maraysaa abubakar baa la fadhiya mudamaman casayna foolxume bay leedahay nabigay leedahay been badana iimaanka lagaa qaaday nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi kaana shamsa tajrii calaa khaddihi qoraxdu halkaa inay uga socotaad moodi jirtay nebiga marka saa wejigiisa loo dhugto ayay tidhi mudaman mudamaman casaynaa bay tidhi kan foosha xun waanu waanu waanu caasinay tiri wa amrahu abaynaa amarkiisiina diidnay tiri wa diinahu qalaynaa diinkiisana waanu cadhoonnay waxba ku fari mayna diinka abubakar baa yidhi yaa rasuulallahi bal dhegayso waxay leedahay aniga ima leh aniga maxamed baa la yidhaha mudamam la ima yidhaahdu yidhi mudamam bay sheegaysaa anigay sheegi mayso nabigu calayhi salaatu halkaasaa marka xumaan oo dhan la gaadhsiiyey diintii meel loo dhaqaajiyo ma leh meel walba dagaal meel walba balaayo markaasuu fekeray rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu is yidhi kuwani waa khayrba ma lehe waa reer adoogi waa wiilashii adeerki dhaleen iyo adeeradi dhaleen iyo adeeradii iyo kulli waa qaraabadiisii xagga odaga khayr laga waay markaasuu yidhi qolo reer abtigiisa oo aamino qoladeeda hawaasin la yidhaaho ama saqiif la yidhaaho saqiifku waa qabiil hawaasinka ka mida oo meel daa'if la yidhaahda jira ayuu yidhi alla ila bal kuwaas aad garab ka raadsatid kuwaani waa waa khayr ma lehe zayd binu xaarisuu nabigu watay calayhi salaatu wasalaam zayd binu xaarisiya asagaa israacay dee waa dhul ilaahay oo la gaari karin hadda qaarkiin inuu arka waa laga yaabaa waa meel buuro ah oo cirkaa jirta iyo meel waadiya oo lagu dhacaayo oo dhagaxa weyn halkaasuu nebigu ka lugeeyey calayhi salaatu wasalaam farda ma fuushano farda ma jiraan awr ma leh waa labadoodoo lugaynaya weeye lugaynaya daa'if ilaa maka ayuu nebigu luku tegey calayhi salaatu wasalaam faqiif nimankii la odhan jiray ayuu u tegey wuxuu rabaa inuu uga eed sheegto waxa reer maka ku suubiyeen oo dee waa abtiyaalkiisa iyaguba waa rixime ay nasri iyo soo dhowayn iyo inuu ka helo ayuu rabaa markuu daa'if tegayba dee qolada madaxda waa in warka laga bilaabo saddex nimoo walaalo ah oo ilmaa cabdikulaan la yidhaaho ayuu ka bilaabo mid waxaa la yidhaahdaa cabdiyaaleyn midna waxaa la yidhaha mascuud midna waxaa la yidhaahdaa xabiib ama khubayb waa u tegey soo dhawow baa la yidhi waa ku maqalnay inaad soo socotay hadda iyagu farday leeyihiino intuu jidka soo socday bay marba yay soo marahayaan maxaa wadaa lay wuxuu yidhi haddee aniga wararka iyo waayahan waa maqlayseen aniga dhibkaasaa meesha iga soo gaaray riximkay baa tihiin ilaahay baa isoo diray risaalaan wadaa dee risaaladii aqbala oo anigana nasri iyo garab aan idinka helo mid baa hadlo wuxuu yidhi haddii adigaas ilaahay ku soo diray ninka kacbada maryaheeda xadaa waa aniga kacbada maryaheeda ninka furtaa waa aniga hadduuba ilaahay ku soo diray adiga waa dhaar moogtaa ilaahay kuma soo dirin buu uga wadaa dee wax laxado kacbada maryaheedaa ugu yaa ugu daran bay ku leeyihin marka anaaba kacbada maryaheedii xaday haddii adiga ilaahay ku soo diray kii labaad baa yidhi oo ilaahay qof kalu soo dira ma waayo adiga maaya kii saddexaad baa yidhi anigu maanta kabacdi maba kula hadlayo maxaa yeele labaad mid tahay inaad sidaas sheegaysa aada rasuul tahay dee rasuul haddaad tahay isku darjaba maahina maxaa hadal ina dhex marinaya adaaba iga korreeyeen nabaday haddii inaad been sheegaysid oo nin ilaahay ku been abuuranaya anigu maxaan kala hadlayaa marka marnaba saan kuula hadlaay ma jirto wuu ka soo baxay warkiibaa marka yaa magaaladii galay saddexdii kelima meel walba ayaa lagu hor wadaa nebiga calayhi salaatu wasalaam intaa ugamay harine waxay yidhaahdeen wax alla waxa magaradka ah ama waalan ama carruura ama aan akhlaaqda lahayn ayaa lagu diray waxaa la yidhi dhagxiya dhagax kala daala madaxana ha ka jejabinina waa dhimanayaae intaa lugaha lawyaha iyo aqowyada iyo ka garaacaan dhagax baa laba saf bay saas u dhigeen ayagiibuu ka soo baxay odayaashii odayaashii meelahaasay ka fiirinayaan daaqadaha ah bal sida loo dhagxinayo dhinacan iyo dhinacanba laba saf weeyaan lugtuu dhigaba dhagax baa ku kulmaysa lugta kale hadduu dhiga dhagax kalaa ku kulmaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam dhiig baa ka daatay taa waa dhagaxan lagaaga turayna kabihii buu la qabsaday rasuulku qabay calayhi salaatu wasalaam markuu dhagaxu xanuujiye cabbaar ayuu fadhiistaa inta la soo dido oo labada garab la qabtaa la istaajiyaa markuu dhaqaaq damcana dhagaxii baa loogu godlaayoo lala dhacaya intaa sayd binu xaarisa dhagaxii soo dhacaba gaashaan kale ma haystee madaxiisa iyo gacmihiisa iyo buu u dhigayaa zayd baa waxaa ka dilaacay intaasoo dhagax asaga looma wado cidi ma rabtee waa mid nebiga loo wadayoo uu gaashaan isaga dhigayuu ka gabbinayo markuu cabbaar socday nebigu calayhi salaatu wasalaam uu labadoodii saf ka dhex baxay ayuu geed cinaba oo meel beera ku yaalla yuu hoosti faray daalka wax la sheegi kara maaha baahida waxba ma siinayaan toban beri buu saa ugu wareegayo xataa qof martiqaada ama xoogaagan ku dhuuya ma leh dilka iyo waxaan iyo dhaawucuna ugaba sii daranba markuu meeshii soo fadhiistay zayd binu xaarisana uu la fadhiyo ayaa laba gaaloo waaweynaayoo ilmo rabiica la yidhaha cutba iyo shayba ayaa arkay wax haysta iyo dhibaatada markaasay addoon ay leeyihiin waxay ugu soo dhiibeen curjuun cinaba ilaa warugeed balaaya waa haysataa kolley waa ka waa ku faraxsan yihiin waa nimankii maka ka soo eriyey waa nimankuu habaaray labadoodiiba iyo wiilkii cutba dhalayba waa saddexdii isku mar la dilay wey beder maalinkii ugu horreeyey saddexdii soo baxday saddexdii nebigu u diray yaa saddexdiiba dishay markii ugu horreeyey addoonkii baa ula yimid cinabkii markuu cinabkii u dhiibay ayuu intuu cadgoostay buu yidhi bismi illaahi nebigu calayhi salaatu wasalaam addoonkii baa yidhi waxaas waxaan dhulkan ka maqlay weligay maahe waa maxay bismi illaahi dii buu la yaabay saa waxaan laga aqoon dhulkaani markaasuu yidhi adigu diintee haysataa beledkeesa ka timi kollay addoon inuu yahay waa u muuqdaa ma ogtahay wuxuu yidhi anigu diintaydu waa nasraani buui nasraani baana beledkayguna ninu waa beledka la yidhaaho baan ka imid buui markaasuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaryatu rajuli saalix ninu waa waa ninkii wanaagsanaa beledkiisii yuunus bin mataac nebi yuunus ayaa ninu waa lahaa beledkiisii woy wiilkii waa yaabay maxaa yeelay dee kitaabkan injiiluu akhriyaa waa og yahay markaasuu yidhi yaa kuu sheegay uu dhi rasuul anigoo kalaahuu ahaa oo walaalkay ah aniguna rasuul baana wiilkii wuu ogaaday inaan risaalada maaha wax kale lagu ogaan karin lugihii ay dhagaxa kala dhaceen ayuu intuu ka qabsaday oo ka shumiyey buu islaamay addoonkii meesha ku islaamay wuu soo kacay nebigu calayhi salaatu wasalaam meel dhexe markuu soo marayaa daal uu la socon waayey meel buu iska fadhiistay markuu meel iska fadhiistay ayuu ilaahay baryey subxaanahu wa tacaala dacwada mashhuurada ayuu ku baryey wuxuu yidhi allahuma ilayka ashkuu dacfa quwatii wa qilata xiilatii wa hawaanii cala annaas anta arxamu araaximiin أنت, أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد إلى عدو بعيد يتجهمني أو إلى صديق قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الكريم التي أضاءت له, له السماوات وأشرقت له الظلمات من أو وصلوح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ducadaasuu nabigu ku ducaystay calayhi salaatu wasalaam سلام علي يا نبي سلام على سيدي يا نبي يا إمام العالمين سلام عليك يا نبي سلام على سيدي يا نبي يا إمام العالمين تقي الدخول فلا تدع بدر سلا يا نبي يا إمام العالمين سلام عليك يا نبي سلام على سيدي يا نبي يا إمام الحرمين سيدي سيدي غياث يا مرشدي يا نبي يا إمام العالمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام العالمين بالصحاب أمتي عيسى وحدتي يا نبي يا إمام الحرمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام العالمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام العالمين وعلي صلح وتعبين نجحا يا نبي يا إمام العالمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام العالمين يا كفيلا لنا شفيعا يا كفنا يا نبي يا إمام العالمين سلام عليك يا نبي سلام عليك سيدي يا نبي يا إمام العالمين يا إمام العالمين يا نبي يا إمام العالمين صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله وسلم عليه
ducadaas mashhuurada ah ayuu ku ducaystay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ducadaasoo macnaheedu yahay allaahumma ilayka ashkuu dacfa quwatii ilaahow quwadayda yarideeda yaan kuu sheeganayaa wa qillata xiilatii xeeladayda iyo xeelada aan waxeelaysan karo yarideedaan ilaahu kuu sheeganayaa wa hawaanii cala annaas dadka liidashada aan la liito oo ayaan sharaf ii ii haynin yaan ilaahow yaan kuu sheeganayaa oo dadka aan daciif la ahay anta rabbulmustadcafiina wa anta rabbii ilaahayow anigana rabbigay baa tahay dadka la daciifsada ee laga xoog badan yahayna rabbigoodaa tahay yaa arxama araaximiin inta naxariisata kanugu naxariis badano ilaa man takilunii ilaahow yaad ii wakaalatay yaad ii dhiibtay ilaa caduwin baciidin yatajahamunii ma cadow iga fog oo xumaan ila soo qaabilayaad ilaahu ii sallimtood ii dhiibtay aw ilaa qariibin sadiiqin malaktahu amri mase qof aniga saaxiibkaya oo ii dhow yaad amarkayga u dhiibtay in lam yakun bika calaya qadabun falaa ubaalii ilaahayow haddii aadan adigu ii cadhaysnayn intaasi waxba iga dhibi mayso adoo ii cadhaysan baa ii daran mooyaane haddaadan ii cadhaysnayn ilaahu waxba intaas dan kama liibuu laakiin caafiyatika huya oo hiya awsacu lii laakiin idee adigoon ii imtixaanin oo ii jirrabin ayaa ilaahayow ii fududaan lahayd buu acuudu bina- binuuri wajhika alkariim ilaahow nuurkaa wejigaaga ee weyn ee fiican yaan magan galay الذي أضاعت له السماوات وملك السماوات أيو إفين وأشرقت له الظلمات ظلمات كنا مبديال كنا أيو إفتيمين أو النورين وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أدونك يا آخرة أمر كود وكوها جاي محانك أما قنقري أن ينزل به غضبك إن عرض أدو يقدكته أو يحل علي سغضك أما حمان تادو أنيقا يسوق قارته ودي عروج لك العتبى إله راضي أهن شعداء إسكاله حتى ترضى أنت تكر راضي نغتيد ولا حول ولا قوة إلا بك إلهي وأديك موياني حيلت إي حوك مجرته سداسو نبي كبري إلهي سبحانه وتعالى مركو السعودي دحلة وعن أركيب يلي نبي ضرور daruur ba i hoosisay daruurtii markay i hoosisay aan dhugtay mase jibriil baa daruurta ka soo baxay wuxuu yidhi buu yidhi ilaahay hadalkaagii waa maqlay qoomkaagu waxay ku yidhaahdeenna wuu maqlay labadaba ilaahay waa maqlay wuxuu kuu soo dirayaa ba- ba- in malagga buuraha wakiilka kaa buu kuu soo dirayaa wixii aad rabto far wuu fulinayaa wixii aad fartid intii jibriil hadalkii ii hayayba malaggii buuraha soo degay buu waa i salaamay wuxuu yidhi ilaahay baa ku soo salaamay anigu malaggii buurahana nimankan dhibka kugu samaynaya haddaad i amarto labada buurood baan ku gembinaya oy dhexdooda ku jiraan maka waa laba buurood bay ku dhex jirtaa ma ogta jabalu abu qubays waa midka safa ay ka bilaabato jabalu qacyi qiicaan labada buurood baan ku gembinayaa buu yidhi oo weligoodba inay meesha degi jireen la moodi maayo rasuulku muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam bal arjuu an yukhrija allaahu min aslaabihi man yacbud allaha walaa yushriku bihi shaya ma yeelayo yidhi taas labada buurood in lagu gembiyo ma yeelayo bal ilaahay baan ka rajaynayaa ayaga dhabarkooda dambe ilaahay inuu ka soo saaro qof ilaahay caabuda oon ilaahay u shariig yeelin oo diinta anfaca ilaahay inuu ka soo saaro dhabarkooda yaan rajaynaya maxaa yeele hadda haddii la halaago khalaas waa qowmu nuux oo kale wax dambe oo carruura ma leh laakiin haddii ay nool yihiin dad mu'miniin oo diinta u gargaara inay dhalaan baan rajaynayaaba riwaaya waxayba odhanaysaa inuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay raxmad anoo ah buu isoo saaray ilaahay cadaab iima soo bixin inaan ummadda cadaabo wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kuma anaan soo dirin adoo naxariisanaya naxariis khalqiga u ah mooyaane wax kale marka anoo naxariisa hadda dadka hala cadaabo guddoomin maaya buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay ku dhigeen waad og tahay waxay mariyeen waad og tahay maxaa yeele nebigu markuu xanaaqayana ilaahay dartiisuu u dhirfi jiray markuu farxayana ilaahay dartiisuu u dhirfi jiray uma dhirfaynin dan uu asagu leeyahay iyo naftiisa iyo nafcidihiisa midna waa uma dhirfaynin dhibkii ay soo mariyeen oo dhan wuu iloobay waxaa la yidhi laqad sadaqa man samaaka ra'uufan raxiiman ilaahii ra'uuf raxiima kugu magacaabay run buu sheegayba maxaa yeelay nebiga ra'uuf raxiimuu ilaahay ku magacaabay laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum bilmu'miniina ra'uufun raxiim xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim waa ra'uufo raxiimaa lay marka ilaahay saas kugu magacaabay run buu sheegay buu cadaabkii waa laga daayay ma oga say u sigteen hadduu nebigu odhan lahaa isugu dhufta labada labada maaragtay buurood intaasaaba warku ku dhammaan lahaa ma ay oga si uu badbaadiyey iyo sida uu waxeeyey midna ma garanayaan markuu maka ku soo dhow yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam yaa dee walwal ilaahay u keen daa'if waa ka yimid waxa ka soo raacay waataynu soo sheegnay maka waa ka yimid waa nimankuu shalay ka tegay oo xumaan bay ula fadhiyaan wax wanaag ula fadhiyaa ma jiro makaba iskama geli karo ma geli karo marka carabtu caaday lahayd caadadeeda waxaa ka mid ahaa qofka cabsanaya hadduu beled soo gelayo ama qabiilo soo gelayo nin buu sheegan jir wuxuu odhan jiray ninkaas magiciisa yaan ku imaanaya markaasaa si kastuu kuu nacab yahay ninkaasi ayuu intuu seeftiisa qaatuu leeyahay may ninkay soo sheegtay wax u dhowaan kara male haddii kale waa la isku go'ahayaa waa la badbaadinayaa qofka mid mushriga oo mudcan bin cudayi la yidhaaho ayuu nabigu soo sheegtay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi madcan bin cudayi ninka la yidhaahdo ayaan ku maka ku soo gelaya waa mushrik mushrikiinta ugu shaydaansan wey gaalnimadiibuna ku dhinta markii dambe laftiisu sidii buu yidhi waa waa dee caadadii carbeede waayo ka leexda qof taaban karaa ma jiro habeenkaasuu nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam ninkaasuu ku soo galay damiinkiisa waa makadii uu ku dhashay oo ilaa konton sannadood uu joogay afartan iyo sagaal sano uu joogay weeyaan habeenkii markuu seexday walwalka uu qabo ma malayn karaysa wuxuu daa'if kala soo kulmay ma malayn karaysa waxa meesha uu joogo ka haysta ma malayn karaysid markuu kurbooday ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala hameenkaa laftiisa uuma ka soo galay hameenkaasaa israha iyo micraajku hameenkaasu yuu noqday taasoo macnaheedu yahay yaa rasuul allah haddii ahlu maka ay ku nabcaadeen hadday xaqii kaa qaadan waayeen hadday ku daraabeen haddii ay khoof miiran aad meelaad ka joogtata aad laadahay haddii daa'if sidoo kale kuu galeen haddaba ilaahay ambiyadiisii oo dhan ayaa ku rabta oo ku soo dhowaynaysa malaa'igtii samaawaadka oo dhan baa ku soo dhowaynaya in allaale intii khalqi ahaa baa ilaahay baa ku soo dhowaynaya subxaanahu wa tacaala kolka intaasi hadday ku jeceshahay oo ku soo dhowaynayso oo ku karaamaynayso maxay kaa dhihi karaan wy nabigaa loogu qalbi qaboojinayaa calayhi salaatu wasalaam kurbadaa lagaga yaraynayaa farxaddaasaa la rabaa in lala kulmiyo waxaanaynayan waxba ahaynba markaas dee wuu ogaanayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa la wariyay caaisha inay tidhi maalintii uxud